tagtale waxaan ula hadlirayaa oon u jeedinayaa codsi dadka maanta dawlada koonfur galbeed waxaa mar dhow maalmaha soo socda oo u dhawaaqi rabaa ama la magacaabi rabaa xildhibaanada marka xildhibaanada gabdhaha xuquuqda ay u leeyihiin dawlada inay helaan waayo boqolkiiba sagaashan xildhibaanada tiradooda waa sagaashan iyo shan haweenku waxay ku leeyihiin labaatan labaatankii hadda afar ayaan ka haysanaa laakiin xaquma aanan lahayn annaga soddon ilaa konton inaan gaarna eeg waayo ragga haweenka inay ka orod badan yihiin maane kama orod gaarna marka xaqa ay leeyihiin in banaanka lasoo dhigo waa codsaneynaa